Abayesh waayahan dambe sidii dowladan kuwan midigta ah oo gabadhan Georgia Meloni ay hogaaminayso ay wadanka hal sanay dowladani jirsatay ay usoo gaareen waa waxay ka wadaan arrin adag oo maaragtay si ay u xakameeyaan oo isaga caabiyaan qaxootigan qaxooti badan baa runtii talyaaniga sanadkii ugu dambeeyey kusoo qulqulay oo yimid for example sharci la yiraahdo decreto cutro la yiraahdo oo decreto ku magacaaban magaalo oo southkan talyaaniga ku taal oo haddeer samarkii lagu baaba'ay oo dad badan oo daadooma badan ku qaadeen inay eh, maaragtay xakameeyaan xadidaan eh, sharciga maaragtay eh, ay shuruucda ay siiyaan oo qaxootiga waxaa ka mid a midka international protectionka iyo midka eh, maxaahideen ah eh, asiliumka mid kale oo talyaanigu bixiyaa jira oo xaquuqal insaannimo iyo bini aadamnimo loo bixiyo waa tahay een, waddanka talyaaniga waxa uu ka mid yahay dalalka yurub ee dadka soo galootiga ah gacanta u fidinaya sannado ilaa iyo sannado aadna maaragta sharciyadiisa ay ugu nuglaayeen maxaa haatan keenay in go'aamadan ay soo saaraan dadka lagu cadaadinayo soo galootiga ah weli talyaanigu waa yahay waa wadanka eu-ga oo keliya oo mediterraneanka ku yaal oo har iyo hameenba u taagan soo dhoweynta iyo eh, soo soo aruurinta iyo u gurmadka badda hameen iyo maalin ay u taagan yihiin iyadoo ay saas tahay talyaaniga waxaa sabab u ah siyaasadiisii baa isbedeshay qola midig ah oo maxaahideen weliba qolyahan maxaahideen migrantiga iyo kasoo horjeeda ayaa hadda xukunka ku guuleysay ayaga marka maadaama waxyaabihii ay ayagu markay siyaasadda loolanka ugu jireen oo electionka la gelaya ay ballan qaadeen ay ka mid ahayd inay qaxootiga xakamaynayaan intay xakamayn lahaayeen qaxootigii waaba sii saddex jibaarmay afar jibaarmay boqol ji waa sii darsaday marka ayadii bryshar inay dhinacna dadkii runtii waa u gurmanaysaa oo xaquuqa bini aadamka inay ilaalisay rabtaa iyo qawaaniintii talyaaniga dhinaca kalena dadkii u codeeyey iyo dadkii baa la yaaban oo waxay leeyihiin qoftii tiri maraakiib baan ku gadaamaya mediterraneanka oo cid soo maraysa ma jirto Waa sida hadda dadkii ay u bateen oo usoo qulqulahaya waayahay marka arrintani sidee ayay uga hadleen dadka u dooda xuquuqda dadka soo galootiga ah dadka madow ama dadka xataa ka imaada afrika ee dhibaatooyinka ay haystaan colaadaha waddamadooda aad iyo aad bay uga doodaan waana kasoo horjeedaan dowladda waxyaabaha ay samaynayso sharciyada ay samaynayso oo oo adkaynaya soo dhoweynta iyo xaquuqda dadka galootiga soo galootiga aad bay uga soo horjeedaan mucaaradkuna aad iyo aad buu uga soo horjeedaa waana la barayshar gareeyaa saas sababteedana weeye waxay u- ilaa iyo hadda ay uga gabanayso inay dadkii lasoo dhoweeyo dadka waa lasoo dhoweynayaa farihii buuna ka batay maalmo waxaa jira ay doomanka boqol dooman dhaafaya ay yimaadaan oo waxay kasoo qulqulayaan tunisia oo waxay kasoo qulqulayaan eh, libya oo waxay kasoo qulqulayaan dhinacyadan maaragtay balkanika la yiraahdo oo ay ay kusoo gelahayaan qaar lug iyo kamiyon kusoo gelahaya marka meel kastay ka yimaan saas ay tahay talyaanigu waana u gurmadaan waana soo dhoweeyaan laakiin siyaasadoodii yaa hadda waxay rabaan waxay sameeyaan bay leeyihiin say isku waafajin lahaayeen shuruucdii wadanka u deganeyd oo iyagu ayna bedeli karin hadday bedelaanna maxkamadihiibaa intay maaragtay dadkii wixii racfaan qaata bedelaya